ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo wata gaadiidka cagafcagafta loo yaqaano ayaa aroornimadii hore ee maanta waxay burburin ka bilaabeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho halka loo yaqaano buulaweykiyo oo ku taala degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayay burburintu ka sameeyeen ciidamada dowladda federaalk waxayna cagafcagafta geliyeen guryo ay leeyihiin dadka rayidka ah qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda ayaa ka warramay dhibaatada ay kala kulmeen dowladda federaalk
xaafadda ku xarareysan agafkooda wato oo oo ayaan na soo galeen markaa shacbigii buuliyakii ku dhaqnaa shido ayay ku jiraan meel ay aadayaan ma laha meel u diyaarsan ma laha waa wax hore u dhacay marka waxaybaa nagu hafsiyey magar marka ilaa lixdan sano ayaana deganaa halkaa dadkii ku dhashay mindilada weekii taliyaniya u bixiyey marka besaakan waxyaabihii dhici jiray badumin jiray ayay dhiibka noqotay hadda way socotaa maarta waa socotaa waa wadadii ay bixinayaan oo hadda daamiyarigana garaaca ayaa shaqaalay wataan marka howsha way socotaa marka sida ilaahay ka dhigan wareysa tan iyo markii dib loo doortay xasan sheekh maxamuud waxaa magaalada muqdisho laga barakiciyey dad rayd ah oo guryahooda laga xoogay iyagoona ilaa iyo hadda wax hooy ah aanan haysanin